waxaa soo kordha khasaaraha ka dhashay dagaal shalayto ka dhacay tuulada shabeelow oo ku dhow deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ugu yaraan shan iyo toban ayay dhimashadu gaaraysaa siddeed qof oo dhaawacana waa la soo wariyey wariyaha v o ee gobollada dhex uga soo warrama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa xaaladda shabeelow iyo dagaalkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha bacadweyne axmed daahir macalin cabdulaahi
shabeelow maantay xaaladeedu way degan tahay kadib shalay markii dagaal faraha laga gubtay ka dhacay marka ay xaaladeedu way degan tahay hadda bacdiweyne way waxa weeye way hoos timaadaa laakiin bacdiweyne waxay u jirtaa dhowr iyo labaatan kilomitr marka shabeellow xaaladeedu way degan tahay maantay
dagaalkii shalay dhacay aadka u xooganaa sida aad noo sheegtay waktiga badan socday khasaarihii dagaalkaa ka dhashay maxaa ku soo aruuriseen markay noqoto dhinaca dadka deegaanka
walaale dad fara badan baa meesha dhibaata ku gaartay dadkaasi waxay u badnaayeen dad maaragtay ay ku kacday baal maaragtay qol sidana xabad yani xabado ka qarxay baa dad adigu ilaa toban qofood ku dhinteen dagaalku marka khasaaraha guud ahaan waa shan iyo toban qofood inta anaga aan xaqiijinay baa ku dhimatay sagaalkaasi laakiin faraxaas qoriga xabadda sidankaa faraxday baa aabishay marka ilaa shan iyo toban qofood aa ku dhimatay ilaa toban sideed qofoodna way ku dhaawacantay dagaalkii shalay dhacay kadib ma jirin wax hadda dagaalaha oo dhacay
ma ma jirin ma jir wax dagaalahoo dhacay ma jiraan marka laga reebo diilo colaadeed ay jirto oo ay dadkii baabiiladii iyo dhibaatadii iyo olkii meesha ugu yimid ay u taagan yihiin wax kale ma jiraan oo hadda dagaalahoo dhacay
dhinacyadii dagaalamay ee hadday noqon lahayd maleeshiyaadkii shabaabka iyo dadka deegaanku welima waxay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay walaala dee yaa kala qaadaya wax kala qaadayaa ma jiraan ayaguna dee markii hore waxay kusoo talagaleen dadkaas naftooda maalkooda ay banaysteen nimankaas khawaarijta inay naftooda maalkooda la wareegaan dadkuna markay arkeen arxilaawayaal inay yihiin waxay ku talagaleen inay iska difaacaan naftooda iyo maalkooda inta qof ay ka nooshahay ayaguna inay iska difaacaan ayay ku talagaleen marka cid kala qaadaysa oo hadda maanta awood ula oo annaga qaaday malehi ma jirto
ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda hadday noqon lahaayeen qeybta kow iyo labaatanaad iyo guutada danab baa deegaanadaas ayay gaareen gurmadkaa idin yimid bal haddaad inooga warrantid xaaladiisa iyo sida hadda deegaanku yahay
xaqiiqatan walaale mararka qaar waxaad moodaa inay sheeg yihiin baragaas iyo hadda nimanka aan sheegaynahay sababta waxay tahay inta badan nimankaani shabaaba meesha waa lagu ogyahay hadday dawladda federaalka tahay iyo hadday galmudug tahay intaba way ku ogyihiin sababta hadda dadkaan ay u waynayaanna waxayba u badan tahaba in ay tahay aano ay iyaga yani ku aanaynayaan marka lama oran karo waxa weeye annaga hadda kolley dagaalkani wuxuu socday ilaa shan saacadood muddo ka badan socday waxaa la dirigayana dadkii shacabka ahay ahayd dagaalkii markuu joogsaday dee ninkii yimid waxaad moodaaba in hadda aysan qofka nafteeda aysan ku qanci karin inuu gurmad u yimid kolley waxa weeye wax nabad bay meesha u baahan tahay waxa weeye uma baahanaa qofku inay timaado kaliya waxaan oran karnaa marka dadka hadda gurmudka noogu yimid way fara badan yihiin laakiin anagu u qaadan mayno hadda in yani nimankaas ay la dagaaleen qofkii timi waxaan u qaadanaynaa qofkii xaqiiqo ay ka tahay inay la birirto oon aragno waan u qaadanaynaa inay dagaalkooda nimankaas la birirayso
ciidamada idin yimid iyo xerada ciidanka qeybta kow iyo labaatanaad ee ku taalla duleedka degmada bacaadweyne ma jiraan wax gacan ah oo aad ka hesheen ilaa iyo hadda
walaale wax aan ka helnay annagu dadkeena waxay u baabi'eenba oo loo waayey oo loo dilay waxa weeye waxaa u badan xeradaas iyo ciidamadaas iminka oo meeshaas ka samaystay xerada waxaanan hadda ku caddaynayaa inaan cid shacabkaas aan ahayn oo meeshaas ku dhimatay ama ka dagaalantay aysan jirin waxa weeye qof hadda dagaal ka timi dagaal markuu dhamaado qofkii timidna waxaad moodaa inaan hadda wax hadda yani macno weynu ay korrido aysan jirin sidaan kuu sheegay xaqiiqatan meeshaas dagaalka ka dhacay dad shacaba iyo al-shabaab ku dhex maray dadkii shacabka ahaa way ku dhinteen way ku dhaawacmeen qofkii yani ku dhimatay oo ku dhaawacantay marka waxay caddeyn tahay inaan cid kale aysan meeshaas dagaalkaas ka gelin
dowlad goboleedka galmudug oo deegaanada ka arrimiya ma jiraan ilaa iyo hadda waxa idinka soo gaaray hadday noqon lahayd kaalmo bini-aadinimo iyo gurmad ciidanba
ma maya ma jirto hadda ka hor way jiraan ciidamo yimid oo laaftay oo wax yani waxbaan qabanaynaa la yiri hadda ka hor laakiin waxqabad rasmiya oo annaga aan ka haynahay ma jirto haddii ilaahay idmo waxa weeye annaga waan isu tashanay waxaan ku talagalnay inaan iska difaacno cadowgaas laakiin annagu hadda cid aan weli wax ka haynahay ma jirto ugu dambayntii xaaladda hadda haddaad nala wadaagtid marka aad fiirisid deegaanku ma dagaal huraa mise xaaladdu way degan tahay
maya waa dagaal mahuro weeye nimankaasi waxa weeye niman nafteena iyo maalkeena banaystay weeye waxa weeye annaguna waxaan u taagannahay inaan nafteenna iyo maalkeenna annaguna ayagu meesha ay jannada ka raadinayaan annaguna ayagaan ka raadino waxaa xaqiiqo ah annaga inay tahay cidda maanta ilaahay duurma jannada gelaysaa nafteena iyo maalkiina nagu haystaan waxa weeye marka waxaan kuu sheegayaa walaala ugu dambaynta midda aan sheegayaa waxa weeye cid allaale cidda wax ka qaban karta waan kusoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala nimankaas dadkaas masaakiinta oo reerbaadiyaha naftooda iyo maalkooda banaystay insha allahu tacaala wayna iska difaaceen wayna ku mahadsan yihiin kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bacadweyne axmed daahir macalin cabdulaahi oo u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq